magaalada kismaayo ee xarunta gumiil gaarka ah ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa si rasmi ah looga daafuray barnaamijka marwe caafimaad oo ka mid ah mashaariicda caafimaad ee lagu taageerayo bulshada soomaaliyeed gaar ahaan hooyooyinka iyo carruurta munaasabada furitaanka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka jubbaland haweenka bulshada rayidka iyo hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka deegaanada dowlad goboleedka jubbaland barnaamijkan marwe caafimaad ayaa wuxuu diiradda saaraya kor u qaadista wacyiga bulshada ee ku saabsan caafimaadka hooyada iyo dhallaanka daryeelka nafaqada iyo ka hortagga cudurrada faafa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka jubbaland maxamed xuseen maxamed ayaa xuseyn barnaamijkan uu noqon doono mid si toos ah uga hirgelaya degmooyinka iyo dowlooyinka jubbaland iyadoo haween tababaran ay bulshada u gaarsiin doonaan adeegyada iyo wacyigelinta caafimaadka kulankani ma qabsaba ma lahayn haddaadan idinka soo xaadira lahayn marka halkan waxa loo fadhiya waxa weeye barnaamij lagu taabigelinayo tayada gabdhaha ka shaqeyn doona mashruucaas kana shaqeyn doona xaafadaha iyo u adeegi doona bulshada marka afartan iyo shanta casho ee halkan aad joogeysaan waxaa laydinka baahan yahay inaad horta sabar muujisaan waayo waxaa laga yaabaa in qofka afartan casho iyo shan casho inuu meel kusoo lalaabto inay ku cuslaataa laga yaabaa laakiin hadafka laga leeyahay in afartan iyo shantaas casho la fadhiya wixii loo waftiyey oo loogu qoray in afartan iyo shan casho halkan la joogo waxawey waxaad garan kartaan ahamiyadda uu leeyahay tradingkaas afartan iyo shantaas casho socona waxaa ka horeysay afartan iyo shan casho kale oo tababar lidiinsiiyo soo mahayn afartan iyo shantii casho oo horo iyo afartan iyo shantan casho hadda lidin tababari doono waxa weeye waxaa la raba waxa weeye in adeeg hufan tayo leh inuu gaaro bulshada loo adeegayo waxa weeye dadka loo adeegayo waa dad maxaa la dhihi jiray bulshada qeybaheeda ugu nugul ka mid ah hooyada iyo dhallaanka markii la dhaha waad dareemi kartaa miisaaniyadda iyo culeyska bulshada ugu fadhiyaan waad dareemi kartaa marka waxa la raba waxa weeye in aada si dhab ah u qaadataan aada u dhabar adeegtaan in aqoon iyo cilmi aada ka kororsataan maclimiinta tababarka bixinaya waxa weeye waa wax muhiim ah waxaan filayaa tirada halkan aada ku fadhisaan waad yar tahay aada ayay u yar tahay markii loo barbar dhigo bulshada fursadaha noocaana raadinaya marka haddii ilaahay subxaana wa tacaala adiga ku makaniyo fursaddaani heshay waxaa laga rabaa fursaddaani inaad u aragtid fursad dahabiya inay tahay aada ka faa'iidaysatid